dhammaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isaga ku abaale ilaahena siiyey isaga ku abaale
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo ay v o e ugu tala gashay in munaasabadda ciidulfitriga ay kula damaashaado dhegaystayaasheeda ku sugan daafaha caalamka qaybtan caawa ah ee barnaamijkan oo ah mid madadaalo ah waxaa nagala qaybgalaysaa fanaanadda caanka ah ee seenab ciga maxamed oo haatan ku sugan magaalada london ee waddanka britain iyo sidoo kale dhegaystayaal soomaaliyeed oo qurba jooga allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isaga ku abaale ilaahena siiyey isaga ku abaale
u baaqo mid ka mida dhegaystayaasha oo haatan khadka ku jira waxaa idila hadlaya mukhtaar shacbu dhan oo ku sugan talyaaniga gaar ahaan magaalada monopoly mukhtaar kusoo dhowow barnaamijkan gaarka ah ee v o e da ay dhegaystayaasheeda kula ciidayso waxaad joogtaa dalka talyaaniga bal sidaad u ciidayso iyo qaabkii loo soo soomay magaalada aad joogta soomaaliduna ku yar tahay waxaan u tegayaa magaalo xoogaa masaafo ay jirta ilaa afartan kilomitr ayaan u ciid tegaya insha allah haddii ilah yidhaahdo magaaladan muslimiintu waxaan ku joognaa saddex qof madowgana waxaan ku nahay afar qof iyo iyo ilmayro laba jira soomaalidana keligii baan ku ahay ama eesta africanka ciiddu waan soo dhaweynaynaa waana maalintii aan usoo marnay farxadda rabaantana u ekay maasha allah soomaalida waan uxiisnay runtii aniga ahaan shaksi ahaantayda waayo meel cidlaa baan ka joogaa waa gartay intee leeg baad magaaladan deganayd aad kelida ku tahay adigu waxaan deganahay hadda muddo sideed bilood ayaan deganahay magaaladan laakiin waddanka talyaaniga waxaan joogaa adi koob iyo toban sana labada kun iyo sideedii baan imaaday marka magaaladan cidlada ah cidlo yaanan dhehine magaaladan sidan dadka madow iyo soomaaliduba ay sidan ugu yar tahay maxaad ku dooratay waxaan ku doortay magaaladan shaqo ayaan ka helay sida shaqada ayaa igu kaliftay inaan ku noolaado marka dantayda ayaan ugu noolahay magaaladan sidaas ayaan cidlado ku joogaan waa gartay waxaad tilmaantay inaad u baxayso magaalo afartan kilomitr ku jirta magaaladaasi maxay kaga duwan tahay magaaladaadan se waxaad halkan ka weydeed halkaa ka helaysa u socdonaysaa kole qiyaas ahaan waa dad un baan filaya waxaan halkaa ka helaya ee ugu muhiimsan waxa weeye waa waa jameecada waa inaan jameeco helo ama masaajid aan ku tukado oo iigu dhow afartan kilomitr weeye meesha masaajidka iigu dhow marka halkaas ayaan u tegayaa insha allah inaan kusoo tukado ciida inaad ciidaad u safraysaa ciid mubaarwan marka la kuleenahay waana ku salaamaynaa ma jirtaa dad aad salaamayso munaasabadan maadaama fursaddan aad heshay ehel qaraabo iyo saaxiibo meel ay caalamka ka joogaan ha waxaan salaamayaa faamilka iyo qaraabada oo ay ka mid yihiin shaqaalaha c o a sida cabdikariin olol oo laasxaalada uga soo waramayaan salaamaya hooyaday imtixers maxamuud biiriye oo joogta jarmalka ayaan salaamaya waxaan kaloo salaamaya walaaladay oo ku kala nool sacuudiga iyo soomaaliya xaaskayga iyo caruurtayda oo sweden jooga dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan inta kale ee caalamka ee soomay ee soddonka rabadaan dhamaystay iyo intii kale duruufuhu ay u saamixi waayeen caafimaadka dhammaan waan salaamayaa idinka sidoo kale waan idiin mahadnaqayaa runtii wehelkayga ayaa tihiin v o a waayo meesha keliya aan dalkayga kala socda ayaa tihiin waana ku qanacsanahay shaqadiina hufan aad ummadda u haysaan bulshada waxaan idingula dardaarmayaa oo kale inaad dhiiri gelisaan dhinaca wadaniyadda oo ay yaraatay qabyaaladiina ay ka xoog weynaatay aad baad umahadsan tahay mukhtaar jaamac waxaan filayaa inaad ciid wanaagsan qaadan doonto mar haddii afartan kilomitr aad u safrayso ciid mubaarak baa mar kale ku leenahay waad mahadsantihiin aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba casharkiyo cawayska dhallinyartu ha ciyarto culimadu ha digrido ciruluhu ha duceeyo casharkiyo cawayska dhallinyartu ha ciyarto culimadu ha digrido ciruluhu ha duceeyo cadarkiyo barafunka cusburkiyo cilanka cambarkiyo udayga amarwooyinku ha ku ciida cadarkiyo barafunka cusburkiyo cilanka cambarkiyo geed udayga amarwooyinku ha ku ciida seenab ciga maxamed ciid mubaarak kusoo dhawow v o e da
ناري يا خبينكي لا علي خربك حلو حلو ما يبغلي لا waxaa lagu maqlayaa si wanaagsan baan ku maqlaynaa ciid mubaarak baan ku leenahay
seenab ciga maxamed kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah oo ay v o ed ugu tala gashay in ay kula dabaaldegto dhegeystayaasheeda daafaha daadsan adduunka ee adiguba aad ku jirto anigii cabdixakiim baa kusoo dhaweynaynaa اهلا وسهلا اهلا وسهلا عيد wanaagsan baan idin leeyahay kul caam wantum bkheer waxaan nahay hayto hambalyaan hawada iyo badda iyo dhulkaba idin soo mariyey dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto maxay hayto dhammaan muslimiinta waxa weeyaan dhammaan wixii af soomaali yaqaan ciid mubaarak baan leeyahay anaguna waxaan ku leenahay macal ciideyn ciid alcaafiya caafimaad ku ciid de ciidda waxaan filayaa dadkaagii iyo shacabkaagii n ree ingiriis baad la ciidaysaa dhinacaaga kaga qabsanaysa sidii caadada ahayd laga yaabay inaan la ciido laakiin aanan guriga dhacin
maxaad ka wadaa inaanad guriga dhaafin
ciidda waxaan idhi waa runtiin waxaan la ciidayaa reer ingiriis laakiin haddana guriga dhaafi maayo taa macnaheedu maxay tahay waxa weeyaan dee waa gurigun baynu ku ciidaynaa Macnaa- alla haddaad doontaan idinkuna waa idin soo booqan
martiqaadka waa kaa guddoonnay laakiin waxaan filayaa in waxaad u jeedaa n mar haddaan waddankii aanan ku ciidayn oo aan xamaasadii dadkii mar haddaanan tegayn dhulkii aanan uga ogaa haye haye intaan dalacadii miglay ka soo dhaco tiyaatarkii imanay sii hargeysa inaan maxay hayso iyadana joogo jabuuti inaan joogo jilarkii shanaad inaan joogo waa gurigaaga ku ee fadhi dhadhan male baad leedahay ciidda marka intaas hadday weydo dee ha ka yaabin waayahay markaasoo kale een, eh, zaynab maxaad samaysaa marka aanad saa tilmaantay aanad magaalooyinkii ku ciidayn ee aanad bulshadiisa u dhex joogin eed guriga joogto dee qiyaas ahaan ma xusuusihii hore iyo suugaantii hore unbaad dib u soo celisaayood eh, maxaan ku idhaha ku ciidaa mise hanaaka teknolojiyadda
telefoonkana dhegtaba kama saaro oo marba meelun baan ballacaayo intaanu iibsado ilaa boqol bahalkii ah Le- maxay ahayd ta kaadha haye dee marka halkaasun baanu ka cidnaa ka damaashadna halow may maqlaysaa halow may maqlaysaa unbaad halkaa ka tidhaahdaa ee haa ya heestii haddaynu qac ka siino maxaad odhan lahayd Een, ama heesahaagii hore ama kuwa ciidda ku saabsan ama maxaad kula ciidi lahayd dee waxaan kula ciidi lahaa ciidal caasiya waayo maxay ahayd to idinkun baa kala bedbedeli doona mar haddaan idinka dheer ahay oo dhul dh- kaa dheer dal kaa dheer aynu kala nahay maxay ahayd to idinkaa maxayto joog kale waa tahay laakiin marka dhegaystayaashana ay isidhaahdaan heesaha seenab ciiga way fara badan yihiin ciiddaas ay ka bateen dhammaantoodna waa wada jacayl oo dooqaaga ay sugaayaan tee uga soo dhex qaban lahayd haddii waxaan uga soo qaban lahaa maabkeeaikami
nacabkay ha ii jabin
waa hagaag Haye.
waa hagaag dhegaystayaal dhegaysta habboon heestaasi seenib ciige maxamed aydu kula ciidayso amaba dhammaanteen ay nagula ciidaysay nag- sida gaarkaa inoogu soo xushay waxaanaanu idin leenahay dhegaysta habboon تبادي حنانكيو جهواركن عاشقان جديد عدا اوغدال مركيك جمشدا تبادي حنانكيو جهواركن عاشقان جديد عدا اوغدال مركيك جمشدا Thank you. Talking to me down. I'm talking to me down. I'm touching away. sida tahay jirkaygiiu jaxwadnaa ku yeela sida tahay jirkaygiiu jaxwadnaa ku yeela layka jaxaabse layka jaxaabse nacabkay ha ii jabiy sida tahay jirkaygiiu jaxwadnaa ku yeela sida tahay jirkaygiiu jaxwadnaa ku yeela layka jaxeebse layka jaxeebse nacabkay ha ii jabiy dhulmadarku jayidhiyo jawi lagu nimcaystiyo ubax jaadba jaadhiyo hoy meel baa ku jiibsaday dhulmadarku jayidhiyo jawi lagu nimcaystiyo ubax jaadba jaadhiyo hoy meel baa ku jiibsaday Thank
aniga ee, dhinacayga ay noqotona tee soo qaban lahaa ma taqaanaa ambadigobe ereydeeda ma hayo zayo nasiiba aadda ruux isbaratiin balna ala khayde ay ka raxaagto boostuna badbadaalka shaqa barkimada laayde daryahi baashadiise
ambadigobe
waha
ruux isbaratay uu beled fog kaha tago ballan alahayde ay ka raqagto boqostuna hadda ruux isbaratay uu beled fog kaha tago ballan alahayde ay ka raqagto boqostuna rag hadalkow ima maqal warbihinin dilisiyo war hadalkow ima maqal warbihinin aanbadi gubi basiyo nasiib wacan basiyo nasiib wacan iyo nasiib wacan nagu beega lahayo
baxsi iyo nasiib wacan nagu beeg allahayo nagu beeg yacniga waxa weeyaan waa nasiib wanaagsan allow nagu beeg Mm.
aamiin aamiin waad la heshay waad la heshay aad iyo zaynab ciga aad baad u mahadsan tahay munaasabadan adigoo ka faa'idaysanaya een, bulshada soomaalida ee weyn ee ku dhegaysanaysa yaad aad iyo aad yaad salaanta ciidda gaarsiin lahayd walaal waxaan gaadhsiinayaa dhammaantood waxaan gaadhsiinayaa ummadda soomaaliyeed meela joogtaba waxaan gaadhsiinayaa dhammaan intii aan qiinay walaalahay habaryarahay carruurtan habaryarta u ahaa kuwana madeerka ahay cashacuud iyo carruurteedii waa mahadsantihiin waa hagaag annaguna waxaan ku leenahay waa mahadsan tahay ciid muba Wayd wanaagsan baan idin leeyahay ciid mubaarak anigu haddii kolley waan dhammaynaan filaya haddii aan inuu mid qabsan lahaa waxaan odhan lahaa in badan su-aal igu taagan baan islahaa aada weydiisid oo ahayd waa qa- jeed.
qab- qabrigaa jacaylku halka ku yaallo iyo in lasoo booqdo hadda ay dadku Allahayow, yaqaanaan mo- kaas magaalada oo dhan buu ku yaalaa haye ma la yaqaanaa magaalada meesha oo ku dhan yaallo buu ku yaalaa haye aad iyo aad dabere haddaad ka soo degtaa waad ku helaysaan oo Haye.
cilli baa jiifa haye dee maxaa yahay tadberi haddaad tagtana waxaad ka helaysaa calileex haye gobolka sanaag aad iyo aad haddaad ka sii gudubto ood xamar tagtana kumaankun meel walbana uu yaallaa heesta lagu xusee lagu soo galaana waxa weeyaan qabrigii jacaylka waa lagu soo galaa waa online online bay noqotay furihii bay noqotay jacaylka qabrigii jacaylow qurankan ku mariyey hagga qabaaninuu qabsay u qormee dhexdoodu qabrigii jacaylow qurankan ku mariyey hagga qabaaninuu qabsay u qormee dhexdoodu
cashacuudey waxa aan hawada u marinaya oo ilaahay u mariyaya caafimaad inuu siiyo waxaweyaan cabdi jahliil maxay ta maxamuud cabdulaahi ciise sangud saynab xaaji cali baxsan qaar baa jira qarsoon oo buka waxna aan la tarin sitay baa ka midta ka mida sitay nuur maxamed yacniga waa xidigtii afrika marka la eego caafimaad shareecana allaha siiyo aad iyo aad waxaan filaya inay ku dhegaysan waxaan doonaan leeyahay dawladdaas waa nimankaa xamarka duladiina haddaa wax u qaban weydaan aad baan uga xumahay waxaan filaya inay ku dhagaysanayaan uga xumahay fanaaniinta dara dara xumaysan waayo fanku wuxuu ahaa wax qaran oo kala ah mabda' buu lahaa qurux buu lahaa qiimuu lahaa magac buu lahaa sharaf buu lahaa may maqlaysaan si wanaagsan saynab aad baad u mahadsantaha waxaan filaya inay fanaaniintaas ku dhagaysanayaan eh, ducada kuwaad u ducaysan ay ku dhagaysanayaan iyo guud ahaan eh, soomaalida aad salaanto oo dhan sidaa iyo nabadgelyo alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahina siiyay isaga kuwabaale ilaahina siiyay isaga kuwabaale
naawa sahlan xasan soo dhowow ahlan wasahlan codkaaga waa nagu hooseeya ma rabadaan tibaa ka adkaato ood gaajoonaysaa
ramadaantiiaan haysa weli Ah, waa waa misilkool baa kugu sii hadhay waa codkaagaa la dareemayaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa ku salaamaynaa oo ku salaamaynaa xasan wehli kusoo dhowow barnaamijka aad iyo aad u mahadsantahay caashicuud waan kaga mahadnaqayaa adiga iyo bada v o e da uu ii sahlay maanta inaan ka qayb qaato barnaamijka gaarka ee v o e da ugu tala gashay bahda soomaali weyn oo ku nool qurbaha khaasatan inay ka qayb qaataan eh, dadkooda ehelkooda iyo asxaabtooda iyo muslimiinta meel kastoo joogaan ay salaamaan waxaan joogaa holland magaalaha amsterdam la dhaho ereyyo laba haddaan ku sii aado soo koobaya cidaad si gaara u salaami lahayd ma jirtaa shir wacow aad iyo aad u mahadsantahay waxaan salaama horta ugu horreeya waa hooyaday khaaliga xakiim aadan bariise oo joogta magaalada muqdisho waxaan leeyahay hooye macaan ciid wanaagsan ku ciid waxaan sidoo kale salaamaya ehelkayga iyo asxaabtayda iyo dhammaan inta muuqayga iyo magacayga taqaan iyo khaasatan dadka kaa soomaaliyeed ee waddanka holland iskula noolnahay iyo dhammaan ardayda soomaalida ku nool waddanka Hol- holland gaar ahaan magaalada amsterdam oo aan arday ka ah waayo kelmad keliya haddaad ku soo koobto iminka oo kale intaas waa soomaaligaood hooyada iyo qoyskii iyo dadkii o dhan aad tidhaahdo si wanaagsan u ciida waa oo ciid mubaarig aad tidhaahdo af afdhaj baa kolley halkaa laga hadlaa baan filayaa haddaad afdhaj ku fiican.
tidhaahdo maxay noqonaysaa af holland haddii aan- haddii aan afdhaj ku sheego waxay noqonaysaa eh, best best daakha best best daakha
waleecashaayo waxa weeyaan afdhaj iyo kha lama kala waayo waxa weeyaan haddaad haddaad kha aragto waa afdhaj umaad ku qoraysaa marka waa ciid mubaarig miya waxa weeyaan waa maalin wanaagsan haydin wanaag haydin ahaata dhammaantiin aad baad u mahadsanta aad baad mahadsanta xasan wehli waa ku salaamaynaa ciid mubaarak ciid alcaafiya ciid alcaafiya caashicuud iyo waa idin salaamaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay kulla caawin waantum khe- waantum bikhayr dhammaan bahda v o eda iyo asxaabta muslimiinta soomaalida khaasatan kulla caam waantum bikhayr shirwac sidoo kale waa mahadsantahay xasan ciid mubaarig baan ku leenahay magacaygu waa ismaaciil maxamed xasan dalbuxsaan ku magac leedahay waxaan joogaa magaalada angolaan joogaa wadanka magaalada waxaan joogaa luanda waxaan halkaan rabaa inaan aan- aan ka faa'iidsanayo fursadeyda inaan halkaan aan ka salaamo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto gaar ahaan waxaan halkaan ka salamayaa qadnikeyga walaalahii iyo ilaahay lashay wixii lashtay waxa waaye sanadkan sanadkan sanad kheer qaba allah noga dhigo soomaalina insha allahu noo allah nasiiyo waa tahay waa tahay waa ku salaamaynaa mar kale ciid mubaarigna waana ku leenahay marka magaala sidoo kale magaala sidoo kale magaalada luwanda ee Sidoo dalka kale, angola sidoo- see looga ciidaya soomaalida sidee u ciidaysaa wallahi magaaladu magaaladu aadaa lagu ciidayaa sidaan lagu ciidayaa waxa waaye waxaan ku xirnanaa anagu waxa waaye soomaaliga ama la ciidnaa wadanku waxa waa muslimiintu waa ku xir tahay laakiin wadanku wadan waxa waaye iska militariya waaye alxamdulilaahi waxa waaye waa soomaalidu waa waa buuxaa magaran marka qaabkay u ciidayaan ma la isku yimaadaa masaajida ku Wallahi- yaala masaajido meeshan waa ku yaalaan masaajido meeshan waa ku yaalaan adigu masaajid laakiin ma badno waa yar yihiin dadkuna waa iska yar yihiin marka adigu meeshan si fiican lagu ciidaa magaran daacadiyo qayrka ayaamaha la doortay deeqsiyow rabbiyow diinta fadligeeda daacadiyo qayrka ayaamaha la doortay deeqsiyow rabbiyow diinta fadligeeda hanoogu dembi dhaafo
waa hagaag dhegaystayaala guud ahaanba barnaamijkii gaarka ahaa ee v o ay ugu tala gashay in munaasabadda ciidulfitriga ay kula damaashaado dhegaystayaasheeda ku sugan daafaha dunida intaas ayaan ku soo gebagabayn doonnaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey cabdixakiim maxamuud shirwac iyo weliba caashe ibraahim aadan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonnana waxaan idin leenahay ciid mubaarak
dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne hanoogu dembi dhaafo maashaadka daawada ciidow dabaaldega damaashaadka daawada ciidow dabaaldega daliilkii qur-aankii xaqaa nala dul saariyo dalaalnimada guushara ku deel qaafi mayne daliilkii qur-aankii xaqaa nala dul saariyo dalaalnimada guushara ku deel qaafi mayne hanoogu dembi dhaafo damaashaadka daawada ciidow dabaaldega damaashaadka daawada ciidow dabaaldega sidii damar harwayno daruuri ay ku hortay qofkii daya ku daagsada dhaaraarahan ducaysani sidii damar harwayno daruuri ay ku hortay qofkii daya ku daagsada dhaaraarahan ducaysani hanoogu dembi dhaafo damaashaadka daawada ciidow dabaaldega damaashaadka daawada ciidow dabaaldega daliilkii qur-aankii xaqaa nala dul saariyo dalaalnimada guushara ku deel qaafi mayne daliilkii qur-aankii xaqaa nala dul saariyo dalaalnimada guushara ku deel